waxaan leeyahay xilkiisa kii guta oo ehelka u guda oo isagu shaksiyaddiisa ku guda oo ku guta oo sharafta iyo maamuuska loogu idmaday ka adkaado oo xilkaa ilaahay ku asturo ilaahayaa ka dhigaan leeyahay
waa ku soo dhaweynaynaa waa kugu farxaynaa nin walbaba meeshuu qaabka kale iyo qabsanaya ninkaa dhinac ku haysaa waa ciiro tababarka isagaa macallin u noqonhaya iyo meelaha haddii laga laga idaada laga tuurto annaguna waxaan kugu soo dhaweynaynaa waayo aragnimada aqoontayadii hore taladayada soo dhawow waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa qabiilka soo doortay ninka intaa isku dirsaday dhalinyaronimo mutacalinimo qurbaawnimo aqoon aad baan iyagana u mahadcelinahay waxaan hadalka ku soo dhaweynayaa ilaahay kii tolka wax tara oo dalka wax tara oo dadka wax tara oo diinta wax tara ilaahay ha ka dhigo kii isku wada ragga oo wixii kale fog isu soo dhaweeya oo wixii kale tagay isku soo celiya oo wixii jooga isku wada allaha ka dhigo annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii karaankayaga ah wixii awoodayada ah wixii talabixintayada ah wixii awoodaya inaan inaan inaan ku garab taagana oo soo jeedinta aad soo jeediseen oo nabadoonka aad ku doorateen haddaad doorateen ibraahim cumar waa idinla dooranay waana nin hawl u soo siyaaday oo hadda meel fiicana xasanaad le uma idin doorane waxaad u doorateen dhibaato ragga hadda ku magacaabano dhibaato qaba waxaan ku talinayaa sidaad u doorateen inaad gacan qabataan oo maalgelisaan oo wuxuu soo jeediya aada yeeshaan idinka intaasaan idin leeyahay xafladda sameeyey oo wiilka doortay annagu aabbihiis iyo awogiisba waa naqin qolada isagana waxaan leenahay meesha waxaa laga rabaa raggi ku soo doortay inaad cadaalad u samaysid oo aadan u kala eexan oo sidii ilaahay nin yaqaan aabbaha waa yaqiin aad ula aada ula shaqaysatay intaas baan adigana ku leedahay
caaqilka halkaan maanta gogashiisa isbarashada aynu isugu nimid caaqil axmed caaqil cabdulqaadir caaqil soo dhawow marka hore ilaahay waxaan ka baryaynaa hawlusha iyo xilka lagu saaray imtixaan weeyaane in ilaahay imtixaankeeda kuu fududeeyo arrinta labaad waxaad ku soo biirtay majliska odayaasha cumar maxamuud runtii sabankan hadda qarnigan aan ku jirnaa koob iyo labaatanaad maaha qarni dhib yar waa qarni hawl badan muxuu ahaayeeto waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad ahaatid mid saamigiisa si wanaagsan u qaata
innaga raggana cumar maxamuud halkaan fadhiya waxaan leedahay odagaa la shaqayno soo dhaweyno barbaarinno sida shareecada islaamka waafaqsanna ha lagu barbaariyo intaas haddaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wakiilka nabadoonka axmed naadir xaaji xuseen soo dhowo waaneen
mas-uuliyad aada iyo aada u adag weeye haddii waxaa lagaa rabaa inaad aakhiradaada iyo adduunkaaga labadaba iyo sharaftaada ilaashantay haddii wixii kusoo maro oo xaalad nabadoonba lagaaga baahdana cadaalad iyo sharciga ilaahay aada kusoo dhaweysid meeshana aada maaragtay wixii dulmiyana ka ilaalisid wixii xaqwaho ay u leeyihiinna si sharciga ugu raadisid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ninkii aabbahay oo nabadoon ahaa booskiisii oo asagoo wakiil iga dhigtay baan rabaa inaan yaan imid ehelka iyo tolku inuu ogaado intaasay ahayd aad baan ugu soo dhaweynaynaa meel kale mawa aadin wakiilkii aabihii wuu sheegtay mar haddii ummaddeena ay og tahay oo ka warqabto oo ummadda hadda meesha fadhida ay wada og tahay wakiilnimadii aabbihiina uu qaatay aada iyo aad baan usoo dhaweynaa soo dhawow baan leenahay aada baad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan aada maaragtay ii soo dhaweyseen insha allah waxaan filayaa intaan inka badan inaynu wada kulmi doono hadduu ay baraale ka noqdo ilaahay maaragtay inoo fududay wax walba dhibka ilaahay naga qaado ummadda ilaahay maaragtay wanaagga ha tuso ilaahay ummaddan kheyrka iyo nabadda rabto ilaahay ha u barwaaqeeyo koleyba aabe cabdiqaadir nooda cabdiqaadir nooda xaaji xuseen inaad taqaanaan kulligii waad wada ogtihiin haddii taariikhdiisaan wax yar idiin bayaamiyane aabe xilkan waxaa loo dhiibay horta kun sagaal boqol iyo konton iyo afartii waana nabadoonka aan maaragtay mudug ama gobolkan mudug ah deegaan ahaan annaga waxaan kasoo jeednaa gambarey oo dadkaan waxaan nahay gambarey iyo mudugta ku nool awow xaaji xuseenna wuxuu ahaa ninkii ku canushubay islaan faarax aabana wuxuu ku canushubay islaan bashiir marka waxa weeyaan ma ahan midaan koofideeda iska soo qaatay waxaan ahay nin saldanadaas ka soo jeedo marka insha allah intaan ka badan waynu isbaran doonaa hadduu ay baraale ka noqdo de intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu